waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay shirweynaha culimaa udiinka soomaaliyeed kaas oo sanadkii labaad lagu qabanayo gudaha dalka waxaana shirkan daah furay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud shirweynahan oo ay ka soo qayb galeen culimo soomaaliyeed oo isaga kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa sanadkan diiradda lagu saarayaa midnimada iyo wadajirka dadka soomaaliyeed waxaana shirka halku-dhig looga dhigay soomaali mid ah guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad oo ugu horeyn shirka ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in shirkan uu ku soo aaday xilli baahi weyn loo qabay shirkan waxa wey haddii laga eego waqtiga ku soo aadayo baahida loo qabo haddii laga eego mawduuca uu ka hadlahayo haddii laga eego culummada iyo dadka shiraya runtii waa shir muhiima ayaa la odhan karaa waa shir culummadu insha allahu tacala ayagu ay run isu sheegi doonaan ummadana run u sheegi doonaan waa shir insha allahu tacaala la rabo inay kasoo baxaan wax ummadda anfacahaya oo ummadda hagaya insha allahu tacaala sidoo kale sheekh cabdulqaadir baqdaadi ayaa shirka ka sheegay in bulshadu ay waayi doonto cid hogaamisa haddii aanay culimmadu midoobin wuxuuna soo jeediyey in culimmada soomaaliyeed ay gacmaha isqabsadaan culimmadii ayagii hadday midnimo xumi ay ka dhex dhalato ummadda midnimo yaa u hogaaminaya ma jirto waxa weye insaanku saddex maaduu ka kooban yahay waa caqli iyo jir iyo ruux maadada ugu qiimaha badan oo walaha ugu badan u hayoahy waa ruuxda ruuxdana diintaa hogaamisa haddii tafaruq diineed ummadda uu haysto waxa kaloo dhan caqlibaadan ku xallin karin dhaqaalaadan ku xallin karin saas daraaddeed baa ilaahay wuxuu yidhi huwa aladii ayadaka binasri wa bilmu'miniin wa allafa bayna quluubihim low anfaqta maa fi lardi jamiican maa allafta baynahum haddaad malaayiin bixisid xataa jir ahaan dadka uma midayn kartid ruux unbaa dadka midaysa marka wujuudkeenna wuxuu ku jiraa midnimadu ku jiraa culummada jaliilka ahay ilaahay wuu noo nicmeeyey haddii qof walba ahay wax yar uusan meel kula dhegaynin waxa aan wax akhrino oan daraasayno dalkani ma kala foga culummadiisu maanta hal madaraso ayay isku wada yihiin madarasadii ahlu xadiidka ee ahariyada ee ashaacirada ahaabay isku yihiin madarasadii ahlu ra'yiga ee ma'turidiyadii iyo ashaaciradii fadradii ugu horreysay aan gabdhaha iska guursanayn ee istakfiirinayey baa culummada islaamka waxay ka shaqeeyeen inay isku noqdaan hal madraso culummada soomaaliyeed waxaa la rabaa inaan hogaamino fitanta madaaristaas ka dhex dhashay dadkii xallin lahaa adduunkana u dhoofin lahaa xalkaas inay culummada soomaaliyeed ay noqdaan baa la rabaa xildhibaan cali xaaji daahir oo madasha ka hadlay ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay in la mideeyo culummada soomaaliyeed kuwaas oo sida uu sheegay ah udubdhexaadka bulshada
waa ogtihiin ode waa indhihii ummadeenna madaxweynuhuna markuu shicaarka sameeyey soomaali heshiisa hadduu gartay culummada inay tahay meeshay ka bilaabmayso waxaan leenahay madaxweyne waad la heshay halkaa waad ku haysaa meel laga bilaabi karo oon culummada hayna ma jirto mujtamaca soomaalida ee la raadinaya in la heshiisiyana culummada haysata madaxweyne culummadu hoos taga culummada halkan fadhida midwalba koox ama lamber weyn oo soomaaliya yuu haysta marka haddaad culimmada heshiisiiso intii ka hoos jirtana way heshiinaysaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa culimmada soomaaliyeed kula dardaarmay inay dadka u noqdaan hoggaan lagu daysado taasoo sida uu xusay ku iman karta midnimo culimmada soomaaliyeed ha noqdaano muunadii lagu daysanayay dadku ku daysanayeen ummado dhinaca siyaasadda ha noqotee yaa waxay mideeyeen dad kala diin ah oon diin isku lahayn hal caqiide iyo hal diin iyo aanan wada aadayn ayaa la mideeyo hal inta laga dhigay xoog loo yeelay midnimaduna xoogay keentaa sideedaba midnimada xoog haddaad raadinayso awood haddaad raadinayso waa inaad midnimada haddaadan misaasnayn xoog kastood abuurtahay waa mid artificial oo baraf qorax la dhigay camal biri dhalaalaya waay laakiin xoogga midnimo ku salaysan waa saas dowlad xoog le oo waxa wanaagsan ummadda leedahay xagto oo haysa oo ammaanadaas xajisana waxay ka imaan kartaa markay leedahay dad midaysan oo fikirka iyo talada iyo maxaa caqiidada iyo maxaanku raha dareenka iyo waxa ka midaysan markay leedahay markaasaa dowladda xoog yeelan kartaa shirweynaha waxaa xubnihii ka hadlay ka mid ahaa safiirka ururka iskaashiga islaamka danjire maxamed bamba iyo safiir ku-xigeenka boqortooyada sacuudiga danjire maxamed albudeyr kuwaasoo soo hadal qaaday muhiimadda ay midnimadu leedahay si kastaba shirweynaha labaad ee culimaauddiinka soomaaliyeed ee maanta furmay oo looga hadlayo xoojinta midnimada culummada ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey uu khilaaf ba-ani ka dhexeeyey dariiqooyin ka tirsan culimmada kuwaasoo baraha bulshada isku marinayay eeda iyo dhaleecayn waxaana dhinac walba uu ka kale ku tilmaamayay inaanay ku taagnayn wadiiqada saxda ah ee shareecada islaamka iyadoo qolo kastaahina ay soo xiganayeen aayado iyo axaadiis ay ku naqdinayaan dhinaca kale arrintan ayaa soo bilaabatay wixii ka dambeeyey aaskii sheekh cismaan xidig oo ka mid ahaa culimmada waaweyn ee soomaaliyeed kaasoo wadaad ka tirsan dhinacyada iminka ishayaa uu duray qaar ka mida kitaabadii uu qoray shiiqa halka janeecada shiiqana ay arrintaasi ka dhiidhiyeen jawaabo kululna ka bixiyeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho